asalaamu calaykum may maqlaysaa
maqla alxamdulilah walaal haddaad magacaaga noo sheegtay shirwac maxmuud xaaji abdiraxmaan maxamed xirsi
waa gartay doctor axmed xaaji cabdiraxmaan n bal qaraabtinimada in ka dhexaysa maxay taa
waa adeerkii waaye oo aabihii la dhashay xaggee baad joogtaa oo nagala soo hadlaysaa hadda waxaa kaa soo hadlayaa magaaladan oo ku taasho america virginia waa tahay waxaad n- bal nooga warantaa n shahiid doctor axmed xaaji cabdiraxmaan ilaahay ha u naxariiste bal seebaad u maqasheen dilkiisa
walaal aa, adeerkii ayaa iga soo wacay wadanka aa, adiga baatinta ka bacday ma markii adeerkii la dilay oo masaajidka oo ku tukada uu kasoo baxay immediately waa laysoo wacay dilkiisaa noola sheegay in adeerkii aa, niman laba nin ay toogadeen
n waa gartay hadda warbaahintu dad badan baa ka hadlay n w- qolaba mataqaanaa marba n dad baa dhabarka loo saaray bal idinku ka famil ahaan maadaama adeerka aabbaha la dhashay ahaa n yaa dilay baad isleedihiin
walaal anaga dartaan ma dhahi karno qofkaas dilay laakiin waxaa la filayaa in ay yihiin nimankan loo yaqaano ashhadala dilar oo tis finland intelligence services indhaho nimankadaa la filaya inay dileen maadaama oo adeerkii afaarahooda dhexgalay haween hore ee ma horan inay isku dayeen inay dilaan inay aamusiyaan Ah, saasaa la filayaa n u- haddaad filaysaan in n b i s tu ay dishay ama nimankaa dishay hadalla dirarka n had forola waa hadlay oo ninkii madaxda u ahaa wuxuu yidhi anagu maana dilin n waxaa meesha ka hadloo kaleeto niman badan oo ictisaam ah oo oo sheegay ayaguna in ay sida faroloo kale ay ku raaceen in shabaab dilay Eh, idinkii familkahana waxaad leeyihin waxaan tuusannahay in eh, farola iyo b s dishay marka taas waxaa loo qaadanayaa kelmaddii ugu dambeysay uu masaajidka ka jeediyey oo uu ku tilmaamay siday u dhaceen khadaafi iyo mubaarak iyo eh, eh, raggaas ay loo riday inay iyaguna u burburi doonaan oo dadka iska sabraan M- ma khudbadii ugu dambeysay darteed baa loo dilay baad is leedahay
saas ayaa saas ayaan filanaa maadaama afaaraha puntland ka hadlay iyo dumay ka socoto ay nimankaas dagaalka oo ay weerar ku wadaan shacabka puntland ay tax iyo balaay ka qaadaan ee wax waxbana u sameynin saas ayaa filanaa nimankaasna wax ay ka diganayeen arrintan oo dishida adeerka ee siyaasiyad iyo inay ku eedaan ah, mujaahidiinta xarakat shaab mujaahidiin waxaa la rabaa in la ogaado horta hore adeerkay axmed xaaji ah, miyuusana raacsaneen ah, duulka lagu wado wadankeena soomaaliya uu kasoo horjeeday ciidanku shisheeye amazon hogaankii diplomasiga.
Eh, shirwac en haddaad codka kor igu qaadid en waxaad tidhi adeerkay buu ka soo horjeeday en etoobiyaanka iyo amison iyo en haddaan dhinaca kale u dhigno en marxuumku kolley waa mootan yahay waa naga hooseeya laakiin xarakada ictisaam waxay sheegteen raggii en madaxda ka ahaa sida bashiir axmed salaad oo kaleo v o eda ka hadlay iyo sheekh cabdiqaadir nuur faaraxba waxay sheegeen in shabaabku ay dileen oo a- asaguna al ictisaam u ahaa
walaal qof kasta oo horta raba ictisaam oo xisbigaas ku jiro wax kastay soo saaraan ma aaminsano Ah, xataa ah, waa ogtahay adiga yaa urur ururka haddii wax sameeyaan qof kastoo ku jiro ma raacsano waxay halkan ay ururka ugu jiraan ma- ah, maadaama mata muslo daxo iyo waxaas kaani adeerkii anuu ii sheegay inuu ah, nimankaas kasoo horjeedo oo ah, wadanka duulka ku hayo iyo iyo inuusan al-shabaab waxay ah, ixtisaam ka aaminsan yihiin oo ka aaminsaneen ixtisaam ah, al-shabaab mujaahidiin waxa u arkaa inay yihiin khawaarij asigana mau arko xataa wuxuu ii sheegay inay ardo badan oo asiga ah, colleges kasoo baxeen ay ka mid yihiin xarakad shabaab mujaahidiin wana maamul yihiin xataa
n marka waxaad leedahay waa siyaasad oo nimankan ictisaam n siyaasad ahaan bay hadda uga faa'iidaysanayaan fursaddan inay yidhaahdaan n doctoorku waa naga mid ahaayo ictisaam buu ahaayo n annaga dartiyaa loo dilay oo shabaab baa dilay saasaad u u dhigaysaa inay siyaasad arrintan ula dalilan yihiin ee rabaan inay n hadday kufeen ay sare ugu kacaan
wallahi arrin arrinta saas waaye taasna muriga nagu haysa deeno dhan because waa ognahay xarakad shabaab mujaahidiin inaysan dilin adeerkay waxaa dilkasi loo sameeyey xataa waxa waaye si oo niman waxaa dileen oo wejigooda xataa kharsan xarka soomaliyeedin waxaa lagu yaqaanaa awalan markay qof dilaan inay iskariyaan oo wejigooda xirtaan mar oo hadday qof dilaanna wax way qarxiyaan markaasna way sheegtaan qofkaas qoos waa dilnay ee dhaan saddexdaas arrin ma la helin waxaa noola sheeg waxa waaye in malaa dilan nimankaasna basaas waa lays yaqaanaa insha allah marka xaqooda lagaa dalo dadkan waa loo sheegaya wallahi waxaa ka xun aad qanaadadii ba aad aa uga xumaanay inay arrintan laga dhigto siyaasiya oo dilka adeerkii ay siyaasiya iyaga laga dhigto nimanka ay xibsaan way ogyihiin inaan fentaas abuur oo been abuurta la abuurayo aniga waxaa rabnaa inay dowladda puntland inay investigation sameyso ay keento nimanka dilay
n haddaan si kale u dhigo su-aashii horaan ku weydiiyey n waxay sheegeen b i s tu iyo ama farole iyo rag ejsaamka u hadlayba in bayaan laga soo saaray magaalada baydhabo oo culummo halkaa ku shidhay oo xarakada shaab mujaahidiin ka mid ah ay soo saareen ay ku sheegeen in ay la yidhi ha lagu dilo doctor axmed xaaji cabdiraxmaan een, waxaa ka jawaabay sheekh xasan maxamuud takaro dadka halkaa ka hadlay ka mid ahaa oo u tacsiiyey iyo sheekh jaamac cabdisalaam warsame iyo sheekh xasan daahir oo asna b b c da ka hadlay Ee, marka bal idinku ma waxaa ku raacsan tihiin culummada ee iska bari yeesho oo tidhi kamaana dambaynin oo famil ahaan haddaad tihiin waxaad tuhumaysaan oo aad doctor axmed xaaji cabdiraxmaan inay dishay aad waa b i s
taas nacam nacam taasaan filanaa inaysan ahayn xagga shacab mujaahidiin ay nimankan loo yaqaano shadal dirar siyaasta ay yihiin maalin hadda ma dhahi kara falora falora arrintaas ninkaas hela dilo laakiin elements oo ku dhex jiraan tis shadal dirarka inay ka dambeeyeen taasaa loo malanaya Een, dabcan dadkii ugu horreeyey ay dilaan ma ahan een, dad ba masaajidka gaalka ayaa lagu laayay ee, sheekh ismaaciil khaliif mire iyo dad kalea lagu dhaawacay een, dad ba hadda xabsiyada ku jira kuwaa la toogtay oo cabdiraxmaan sudays iyo ka mid yaha boose lagu toogtay hadda waxaa xabsiga ku jira muddo laba sano ku dhow sheekh xasan maxamuud takar wiir uu dhalay baa xabsiga ku jira een, marka waxaad leedahay een, dadkii garsoor lagu laayay iyo doctor axmed xaaji cabdiraxmaan een, intaba waxaa ka dambaysa oo mas-uuliyad dilkooda qaadaysa waa waa faroole iyo b i s
nacam taasaa filanaa anaga
maxaad uga jawaabaysaa Ah.
haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo een, culummadii ee tiri tiri doctor axmed xaaji cabdiraxmaan anagu naga mid ahaa ijsaan buu ahaa annagana waa nala laynaya asagana shabaab baa dilay Een, culummadii tiri oo aad dhegaysatay dabcan saan aan aan aan aad noo sheegtay sida sheekh cabdiqaadir nuur faarax iyo bashiir axmed salaad ay sheegeen in aysan aysan cid kala dilnin oo qaarkood ay sheegeen xataa b s inaysan dadka laynin oo yidhi b s nama disho annaga Een, maxaad jeceshay inaad u sheegtid ma saad tiri miyaa ma- ku celinaysa ah in siyaasad ha ka dhiginina dilka adeerkay
horta anadaas waxaa u sheegaya inay ilaahay ka baqaan inay ilaahay ka baqaan ay beenta aruurta been abuurta iska joojiyaan
waa garta adeerkay xarka shabaab mujaahidiin ma dhaxi karno way dileen xarka shabaab mujaahidiin adeerkay biyaan saaran tahay ninkaas hala dilo shabaabna enemy ninkaas meesha loo arkin nin afgaaban oo ahay afaraha siyaasadda soomaalia soo dexgelin taas waana ogyahay culamadan kale waxaa waxay ila tahay inay inay scorgareen political points inay scorgareen ila tahay ee arrinta la boodayaan hataa ayagoo og nimankii oo sameyn arrintan in la aqoon ah, xaqiiqan weli so waxaan dhahi karnaa le waxaan sababta loo dira dadkii waxaa waaye saas saasaa dhacday bas saas Ya, ma- ma ma dhahi karno nimankaasa ka dambeeya mase nimankaasa ka dambeeya ani hadda ma dhahi kari farola iyo yaa ka dambeeyaan waxaan ognahay anay cideen see noo sheegayso nimankan bes cishada la dirir inay ka dambeeyaan maadaama mar walba isku dayan inay dilaan mar walba adeerkii naxtaani wuxuu ii sheegay inuu rabo inay ku guuro boosaaso ee amniga meeshaas eh, amni lahayn uu cabsi iyo ku noolay boosaaso qof kastuu ogyahayna adeerkii wuxuu ii sheegay inuu adeerkii kale adeerkii axmed xaaji amray uu dhahay ah, axmedow ah, niman ku ilaaliya sameyso waxaa laga ilaalinayo mahan xarka shabaab mujaahidiin waxaa laga ilaalinayo waxaa waaye bes Ah, ma adeerkii wuu diiday wuxuu dhahay ah, yaa aniga dhulkan saaranayaa bodyguard ma baahni maantana amarka ilaahay u imaado alxamdulilah
markaasuu staafka loo dalbay in la waardiyeeyo wuxuu iska waardiyeynaya baa tidhi b s soo maahan
iska waardina nacam dabcan waxaa maqalnay inay marar badan u yimaadeen oo su-aalo weydiiyeen taa maxaa nooga sheegi kartaa
ها ود نعم نعم اصبح وجيران يا بيس بريشر بدل من صارين حتى واجي و آه، واجي وعبد الله يوسف يلا دبي يا آه، حتى صار وريد دبيين تصدوا قفك استوى
doctor axmed xaaji cabdiraxmaan maxaa nooga sheegi kartaa intuu caruur ka tegay iyo maaragtay reerkiisa
adeerkeyga wuxuu ka tegay afar xaaf wuxuu ka tegay ah, lix caruur yaa wiilka ugu weyn wuxuu jira labaatan iyo laba sano oo hadda wax ku baranaya maga- ah, waddankan suudaan